waad salaamantiin dhegaystayaal meel walba adduunka aad naga dhagaysanaysaan halkani waa toronto radio hadwanaag aad kala socotaan shabakadda cilwaankeedu yahay hadwanaag news dot com ama hadwanaag dot com dhegaystayaal sidaan wararka wasaaka idiin soo daawacnay waxaa headlineka ku qornaa wariyaha iyaga hadwanaag news u fadhiya magaalada hargeysa mustafe cabdi mustafe janaale ayaa saaka isagoo mihnadiisii xafadnimo ku jira lasoo qabtay lagana kaxaystay isla goobtii uu ku sugnaa waxaana la geeyey saldhigii bileyska ee hargeysa laguna xiray haddaba goordhoweed ayaa la sii daayey mustafe janaale waxaana islamarkiiba aan taleefonkula xiriiray mustafe janaale oo jooga magaalada hargeysa oo aan wax ka weydiin doono sababta loo xiray iyo sii deyntiisaba iminka ayuu khadka taleefonka igu jiraa mustafe janaale mustafe janaale saaxiib horta marka koowaad hambalyan ayaan ku leeyahay kuna soo dhowow radio hadwanaag magaalada toronto
waan ku dhowey waan ku salaamaya axmed naasir mustafe xaggee baad ku xiran tahay maanta waxaa nagu maqaalaa in lagu xiray bal horta faahfaahin naga sii iyo meeshaad joogtid
walaal haddaan ku waramo saaka waxaa dhacday saaka waxaa ka dhacaysay beerta xoriyada fagaaraha beerta xoriyadda ee magaalada hargeysa xuskaasina guuradii sideed iyo tobanka may ee kasoo wareegtay goonistaaga jamhuuriyadda somalilan kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii halkaasaan saaka salaadii ku kalahay si aan uga qayb galo munaasabadda ay kusoo qayb gelayeen madaxa sare tadan dhammaan ummadda reer somalilan intii kari kartaa halkaa waxaa isugu soo baxay dad calaama wejigooda ku xardhay calanka somalilan dad farda watay dad iyagoo kufida ka dhigtay calanka somalilan run ahaantii in badan cabaar markaan halkaa joognay ayaa waxaa dhacday markii saacaddu ku durugtay geeska africa sagaalkii subaxnimo madaxweynaha somalilan la filay inuu yimaado ayaa waxaa aniga oo sii jeeda ay taabtinin askariya igu yiri niyo halkaasaa laga helaya dabeeta waxaan u sheegay inaan howl shaqaa ku jiro islamarkaana ayna suuragalhay inaan cid halkan intaan uga dhaqaaqo u tago dabeeto igu soo celiyay dabeeto waxaan ku niyo howl ban haya dabeeto waxaa ugu dambeyntii waan ku qabsanaaday inaan raaca askarigii dabeeto dhowr askari iyo dhowr ninoo dharcada oo meel fadhiya ayaan u tegey oo isla beerta xoriyadda gudaheega dabeeto waxay gu dhaahdeen ninkan ma garanaysa inaan meel ay ku hayeen oo dhalinyaraa dabeeto ninkan waan garanaya alaab baan u dhiibay buu yidhi alaab ku dhiibay may baan ku wuxuu dhiibay ma jirto dabeeto odaygiiraa taliyaha ag fadhiyey inanka gacanta ku hayaba indhaha inankii dib waxa kaga dhuftay dabeeto waan iska soo dhaqaaqay nin dharacda ayaa yidhi ninkana naga siiday nin maxaa dhacay baan kura jiraa anugu hawl qaran ayaan ku jiraaye dabeeto adigu sidaa dhacda oo dabeeto waxaa dhacday aniga oo gudahayga hore galay in laga soo dabagalo la soo saaro dabadeeto lagu yidhahdo lagu doonaya waa ciddii doonaysa halkan fur oo lasoo saaray meel dabeeto markii dambena la geeyey saldhiga dhexe magaalada hargeysa halkaas taliyaal iyo saraakiil sare oo ciidanka booliska somaliland ku sugnaayeen dabeeto markii halkaa tegnay waxay gu yidhahdeen waa la xidhantay suunka iyo kabaha iyo waxaa sidato halkan dhig gudahana gal dabeeto aniga ayaa ku dooday uniya waxba laisweydiinin maxaa qalade maxaa sameeyey ku xidhanay dabeet waxay idhahdeen amar annaga ama ahi waa amar naga sarreeya dabeet daadis way saasaan kuu xidhanay saa ula soco anaku imikada xitaa nooma xidhnid waxay u dhan dabeeto waan yaabay waxaan sameeyey waan garan waayey haddana waan ku qasbanaaday maadaama layidhi igu waa justice under the law way sharciga waa loo sameeyey yar iyo weynba waan raacay waan galay gudihii anigoo kana yara cadhooday in saaka salaadii quraala-aan kusoo kalahayso munaasabadda uga qayb galo dabeeto loogu bedelay xarig ma garanaysaa dabeeto waa la xiray markii waxaan ku xidhnaa saldhiga dhexe muddo sideed saacadood ilaa toddoba saacadooda waxaa laysoo daayey shantii iyo barhkii galabnimo adugu saacaddu markii lixdii afka saartay okay mustafe aan kaa yaro dhex galo mustafe markay ku kaxeynayeen wax caddeyn ah wax caddeyn ah may kuu sheegeen ama may ku tuseen ay yidhaahdeen sababtan ayaa lagugu xiraya walaal wax caddeyn may jirin inan yar oo meel ku hayaa biwa ninkan ma garanaysa waan garanayaa marka okay markastoo looma qaadan karo de inay keliya ta marmarsiyo kugu raadinayeen maadaama inankii inuu yidhi waxba meesha kama jiro oo markii dambena la yidhi xagga sare ayuu ka yimid xarigaagu marka isla markaa unbuu mar alle markii lagu soo qabto unbuu xagga sare isla markaa ka imanaya waxaanu soo meeyihiin markaasoo lama oran karo waa waxa weeyaanba wax markii horeba sharqool lagugu sameynaya si lagu soo qabto waa waa la odhan karaa waayo wax haddii aanad fal dembi gacanta kula jirin waxaan ku waxaan istaabaan ku rikooli kamarada ma siiya mayba yidhahdeen waxaan kula dama xanintaan dhamaystaan raac mayba yidhahdeen deeto adigu siday guudan way tahay marka arrintaa meel aan ilaa aan kaga qaado waan garan waaye okay waxay ka doonayeen okay waa hagaag markii ay ku kaxeeyeen ay ku geeyeen saldhigga ka wax su-aale iyo miyay ku weydiiyeen waxaad qortay iyo waxyaabo noocaas oo kale ah mise kulamaba hadlinba ilamaba hadal waxay dhahdeen waad xidhantay suunka iyo bixi kabaha xaggan alaabtiisa soo saar maxaa dhacay maxba la isweydiinay waa la isweydiinay waad xidhan tahay waxaan bixi bixi waan ku qasbanaa waan bixiyey in waan la yaabay bixika waxaan jiree culus intan laga magaca ee ka waran intii aad xirnayd sidee bay kuula dhaqmayeen walahi askartu si fiican bay ila dhaqmeen iyadoo dad badani ajeelka ku xunaayeen dad badan cadaalad darra tirsanaya oon anigu arkay oday laba reero laba caruur mijiis geliyey odaytinimo ka odaytiniyey laakiin isagii iminka wuxuu xidhan wuxuu xidhan inuu ku sheegina wuxuu xidhan yahay aanay jirin caruurta waxba aanu hayn ay uun dee raasnimo uu waxan waday dadkii islaayina ay joogaan wax isaga iminka muddo toddobaadan meeshii ku xidhan yahay laba caruur aan dharey joog ku xidhan meeshii la sheegayey dad badan oo cabanaya ayaan arko markaasaa ku xidhan iyo magaranaysa mashaakila badan ka jira saldhigga dhex magaalada hargeysa wahagaag mustafa aan ka yaro gudubno bal arrimahaas iminka aan u gudubno arrimahaaga kale sidaanu la socono baryahan dambe dowladdu il gaara ayay ku haysay wariyaasha somalilan gaar ahaan kuwa halwanaag news uga soo waramaa dhammaan jamhuuriyadda somalilan gobolladeed oo dhan marka xarigooduna wuu soo noqonoqonay sida tusaale ahaan haddii aan kugu sheego wariyihii ceergaabo mister cumar iyo kiilaas caanood ee halwanaag uga soo waramayey axmed saakin iyo dabcan wariyihii xafiiska uu kula fadhiyey cabdifataax mursal xarigga iminka ugu dambeeyana waa adigoo iminka lagu xiray oo iminka lasoo dahay marka mustafa halkii wax ka qaldan yihiin baad isleedahay xariggan soo noqnoqonaya wallaahi axmed naasir kolley marka shaqo la qabanayo khaladaadu iska imanaya laakiin markaan kuu waramo dhacdadan saaka oo kale wax qalada markii ugu dambeysana soo baxayey aan ku idhi bal ii warrama waxaa jiray waxay igu yidhahdeen raali noqo waxaa lagaa gardarnaa waxaan ku idhi gardarrada way dhacdaa laakiin bal ka warrama anigoo ku imi saaka salaadii lixdii subaxnimo quraac la-aan meesha islamarkaana aad lixdii habeenimay sii jirteen without reason de waa dhibaataan ku idhiye bal isku day inaad jixitaan badan samaysaan si aana dee mashaakilaad u dhicin dee marka dhacdooyinkan dhacdhacay gobolada ka dhacay sidii dhacdooyinka iminka sanaagii ka dhacay insooloo kale marka khaladaad ku imanaya laakiin dee dhinaca intaba dhinaca xukuumaddu khaladaad ku imanaya arrintaas aa ka dhacdayna waxay aniga ila muuqatay waxa noqday un dee qof munaasabad u diyaargaroobayo emotion leh dabeeto munaasabadii u diyaargaroobay bedelkeedu noqday xadhig dabeeto aduu xarig baan ku qaatay maanta xuskii sideed iyo toban guurada sideed iyo tobanka may kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan kasoo wareegtay dadka xagga calamaan iyo farxad kaga dabaaldegeen anigu waxaan ku qaatay xarigba mustafa siideentaada deg dega ayaa ka qayb qaatay dad badan nin la yidhaahdo iid jiciir iid jiciir maxamed alaamsalaam nin cabdo la yidhaahdo nin yidhaahdo mustafa qalbi waxay isku dayen taliya ciidanka la socodsiiyaan islamarkaana aan howl culus ninkan hayay wixii ku cadimka lagu caday maaa saa loo soo qaaday iyo dad kaloo badan ayaa ka qayb galay si laysii deyn lahaa si kastaba haatee waxay suurta gashaen xitaa guddoomiyaha dallada midooda suxufiyiinta somaliland cabdullahi xukuse oo isna la hadlay wasiirka arrimaha gudaha islamarkaana wasiirkula soo hadlay taliya ciidanka somaliland balse arrimaha waxugu agaado jira dabeeto markii dambena u ku canaantay dee in inay xubsadaan ahayd maadaama inanka khaladka galay ay gacanta ku haydeen inanka wariyaha ee meesha taagnaa haddii ay wax shaki jiraan baaraan un ahayd laakiin in ay shaqadiisi isagoo watay inta kaxeyaanta meel ku xidhaan ay shaqadiina ka baabiyaan wixii wada kala wadakiciyaan aanay ahaateen ayuu wasiirkuna ku canaantay iyagii de ayaan odhan karayaa kuu sheega mustafa waxaad tahay suxufi uga soo warama magaalada hargeysa shabakada caanka halwanaag news dadkuna aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay ku yaqaaneen gudo iyo dibadba oo wararkaaga malaayiin qof ayaa akhrista marka ino ma laga yaaba inay niijab kuu keento xarigan oo kale wallaahi kolley suxufi baad tahay iba marka hore waxaad u baradhay halaag dhib dhibaato isla markaana waxaan igu keenin igu keeni maysa aniga iyo keyrka iyo inta mihnada saxaafada jecel waayo weli markasta waa kii xarig la kulma ciqaab la kulma wax kasta la kulma marka waa arrin dhacdo maaha aniga arrin igu cusub waa arrin dhacdo inta badan su-aasha ugu dambeysa iminka wax caddeyn ah aad is leedahay waxaas ayaa lagugu xiray aada tabanaysaa ma jirta wax caddeyn oo lagu xiray ma jirto teda kale arrintaasi un waa khalad dhacay oo dhinaca ka yimid cidday soo qabatay berta xerigii keentay ciidanka ii keentay iyo ciidanka igu wareejiyey in la xidho ayuun bay tahay eedeedu marka cid iminka gaara oon tilmaami karaa ma jirto laakiin eedaa waxaa iska leh cidda iga soo kaxaysay halkaas ciidanka leh haddii ciidankii iyo haddii ciidanka qaranka yihiin iyo haddii ciidanka guud yihiinba okay cabsi maad qabtaa in mar kale lagu xiro haddana labadaba filo in lagu xidho inaa lagu xidho waayo marka horeba waxaan nahay dad u bariiriya cabsi dhibaato safaad dad badan oo kala duwan marka marka horeba cabsi waan u taaganay si aan arintaaga badbaadileyna waan u taaganay marka arrin dee aanu mar kastaba anagu dhinacay ugu taaganay weyaan sidee basayn ognahay shabakada wararka hadwan news dot com waa shabakad kacaana dunida oo dhan gaar ahaana wadamada ay ka aasaasantay iyo guud ahaanba dadka soomaalidu ay aada ugu xidhan aada u akristaan shabakadu sida ay dadku aaminsan waa shabakad inta badan xaqiiqda dhabta ah soo tebisa hadday yihiin saxufiyiinta ku nool somaliland gudaheega xafiiskeeda labaad ku yaalo iyo dunida caalamka oo kasoo warama marka sidiisaba warkuna waa dhibaato rafaad iyo kulayl ayaa loo marayaa markaa si aan anigu marnaba cid iska kaayo hortaagi karta in aan wixii xaqiiqa ee jira soo tebino iyo cid aan uga habrana ma jiri karto waxaanan akhristayaashayda mar kasta ka xaqabtiri doonaa inaan warkii oo xaqiiqa sa nooga baranteen aanu halgiisa isku keeni doonaa wax habrasha oo na geli doontaana aanay jiri doonin ayaan leeyahay waad mahadsan tahay mustafe dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada hargeysa inoo fadhiya mustafe cabdi mustafe janaale oo aan khadka taleefonka ku wareysanay halkaaad ka dhagaysanaysaan waa radio hadwanaag shabakadda ciwaankeedu iyo hadwanaag news dot com ama hadwanaag dot com dhegeystayaal wareysiga waxaa idiin qaadayey anigoo ah axmed naasir jibriil faarax oo jooga magaalada toronto sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh goodby